Agaasimaha Waaxda Ganacsiga iyo Warshadaha ee Maamul Goboleedka Hirshabelle Cabdirasaaq Xasan Cali ayaa sheegay in wasaaraddu ay waddo qorshayaal horumarineed oo ballaaran kuwaasoo lagu kobcinayo ganacsiga gudaha iyo horumarinta warshadaha ka jira gobolka wasaaraddu waxay qorsheynaysaa mustaqbalka dhow hadda horteena ah haddii alla raalli ka noqdo wasaaraddu in ganacsatada oo dhan ay samayso inay ku jiraan sistamka oo ah hirshabelle business registration system wasaaradda waxyaabaha diiradda ay saaraysa waxa waaye in la helo ganacsato ku jiraan wasaaradda sistamkeeda hadday yihiin kuwa sabood gareeyo ganacsatada maalgelin u sameeyane ama hay-adihii iyo wixii kale doonarska ahna iyaga lafirkoodana aan rabno inaan u fudayno qofkan ganacsada inuu yahay in kale waxaa ka ogaan kartaan sistamkan hadda aan samaynay waxyaabaha marka muhiimadda aan saarayna waxay tahay oo futureka ah dadka oo dhan inay noqon doonaan qof ku jiro sistamka hirshabelle ay samayso restrationka ah hadafkaas waan u socnaa waxaan ka horjeedoona aduu layihaha in ganacsatada waa wasaaradda saan kuu sheegnay mandatekeeda laba qaybood waaye waa commerce iyo industry waaye waxaan rajeynaya aduu ilaah yirahdeen dhanka warshadahane haddii ahaa lahayd warshada yar haddii ahaa lahayd dadkii ka shaqaynaya iyagana in dhiirigelino oo sharciyadina aan u samayno wixii markaas ay u baahan yihiin heer federaal ama heer staten aan u fudayn kara wasaaradda ay kaga bahanta aduu lahayd sideed kale way jiraan haddaba waxaan la shaqaynaynaa mar dhow haddaan aan wadnaa head loogu magac daray im oo naga saacidaysay in ganacsato yar yar ah u samaysay waxa loo yeero maalgelin dhiirigelin ah oo garanti ah lacaga yar ay siinaayeen ganacsadaas marka waxaa laga soo xulay laba degmo degmada jowar iyo beledweyne processay mareen oo selection process ah kadibna waxay soo gaareen stage ah in qofka uu noqdo selected uu noqdo qofka shuruudaha buuxiyey wixii requirement laga rabay su-aalihii la weydiina interview kasoo gudbay howshaas ayadan waxaa qabanaysay hay-adda im oo madax banaaneed annaga waxaan ku lahayn keliya coordination aan ku lahayn in aan intii wax maraya steebka wasaaradda ay ku kormeerto laakiin shaqada saxda ayadaa qabsatay waxay inoo sheegeen dadkii soo gudbay in marka ugu dambeysane qarashaad yara intas iyo maalgelin ah ee haddaba lacagtooda boqolkiiba qonta inta la siiyey wasaaradda hadda tababara dhawaan jowar ka socda oo muddo laba malmaalin saddexaad sii galayo oo i m a wado wasaaraddan ay ku casuuntay laakiin shaqada rasmiga ah iyo howsha waxaa u madax bannaan ayam waaye dadka ayada ah laakiin wasaaradii kala shaqaynaysay in ganacsadaas dhiirigelin loo sameeyo